waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhagaysanaysaan waa shabakada wararka cigaag dot com heshiis laba bilood oo dhowaanahan baa ama muddooyinkan baa dagaal oo ku dhex dhex mari jiray deegaanka migaagta iyo deegaankaasi ayaa iminka lagu soo waramaya in heshiis la kala dhex dhigay labadaasi bilood oo kasoo kala jeeda gobolada mudug iyo sool dagaaladaas oo inta badan ka dhacay deegaanka cagaare iyo deegaanka migaagta labadaasoo bilood oo dad badan ay ku kala dhinteen inta badanna lakala dhex dhigay heshiis aada u fara badan heshiisadaas oo gebi ahaantoodba inta badan lagu guuldaraystay haddaba haatan waxaa soo baxaya in labadaas bilood heshiis rasmiya la kala dhex dhigay heshiiskaas oo kasoo qayb galeen siyaasiyiin iyo weliba wafti ka socda dhinaca etoobiya oo deegaankaasi gaaray iyo weliba salaadiyiin ka kala socoto labada dhinac shabakada wararka dhadkam ayaa waxaa u suurta gashay heshiiskaasi markuu dhamaaday kadib inay teleefonka deegaankaasi uga xiriirto axmed cabdi xaabsad oo ah siyaasi rugcadaaye kana soo jeedaan labadaasi bilood mid kamid ah ciidag dhadkam ayaa weydiisay axmed cabdi xaabsade inuu faahfaahin naga siiyo nuxurka heshiiskaasi laba bilood ay ku heshiiyeen waxa uu yahay bismillahi raxmaan raxiim hadda marka hore wada salaamayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dagaalkan horta wuxuu dhex maray labada beelood ee buurtile iyo iyo meesha la yidhaahdo kalabay labadaas dhexdooda dhulkan etoobiya la yidhaahdo kelinka shalaad loo yaqaanay soodintii konton iyo afartii ingiriisku ku wareejiyey etoobiya dhulkaas oo ahaa dhul daaqeen dhul daaqaan oo dhul degaan wanaagsan ah yaa la isku qabtay muddaa dagaalkaasi soconayay markii hore toddobaatan ninety seven two thousand seven yuu dagaalkaasu bilaabmay dabeetana waa laga heshiiyey oo beelaha waa la dhexgalay haddana waa la jebiyey dhowr jeer baa halkaa lagu noqnoqday laakiin hadda muddadii dheeraatay awgeed waxaanu isku daynay inaanu labadii beelood heshiisiino waxaana la isugu tegay meesha la yidhaahdo meegaag meegaagtu waa tuulo ay degan yihiin cumar maxamuud waxaa maamulkaas waday dowladda ethoobiya oo ciidan iyo madaxda keentay halkaas waxaa kasoo qayb galay isimo laba isim oo cumar maxamuud ah oo kala ah suldaan iyo amiir waxaa kaloo dhinaca kalena kasoo qayb galay nin ugaasa oo isna cabdirashiid la yidhaahdo isimo kale oo kasoo qayb galay ma jiraan isimadii khaas ahaan labada beelood ahaa hadday noqoto dhinaca kan muxuu ahaa kalabeyr iyo hadday noqoto dhinaca meesha la yidhaahdo megaag waa ka maqnaayeen laakiin waxaa joogay cuqaashii dee la doortay muxuu ahaa arrimaha dhaqanka mas-uulka ka ahaa isimadu waxay leeyihiin muxuu ahaa go-aan ma lehe waxay leeyihiin guddoon marka raggii go-aanka lahaabaa kasoo qayb galay waa lagu heshiiyey arrintaasu waa dhammaatay waxaana lagu heshiiyey in muxuu ahaa magtii dadkii dhintay laysa siiyo oo boqol halaad laga soo qaado waxaan sheeka dhaafay waxaa dhexdhexaadinayay ko shan iyo toban nin oo daarooda iyo lix nin oo hartiga kale aan labada beelood ahayn koob iyo labaatankaa nin waa la dhaariyey labada qolobada mid walba waxaa laga dhaariyey soddon qof inay arrintaas daacadna ka yihiin raallina ka yihiin axmed marka aan kaa dhex galo tirada haddii aan usoo noqono haddii la heshiiyey waxaa sida in la heshiiyey maxaa lagu heshiiyey adoo soo koobaya dadka dhintay labada bilood laba dhinac tiro inteleg baa dhimatay oo iminka dunida la bixinaya maxaa duniyasa loo xukumay toddoba iyo labaatan baa dhintay labaatan dhinaca muxuu ahaa kalabeyra iyo toddoba dhinaca bootila ah waxaana lagu heshiiyey in magtii oo boqol halaada laysu siiyo hubtii la kala furtayna laysu celiyo muxuu ahaa duugtii iyo la siiyo muxuu ahaa la bixiyo marka duugtii iyo hubtii waa la dhameeyey laakiin waxaan damayn waktigii magta la kala qaadan lahaa oo laba meelood loo kala qaaday oo meela saddex bilood loo qabtay oo ajifidii magdheertiina loo qabtay lix bilood xaaji axmed cabdi xaabsadow adigu inta badan deegaanka waad ku sugnayd oo hawshan waad usoo gurmatay deegaanka waa timi haddaan ka gudubno duugtan dadkan la dhintay iyo magtan aan ka gudubno labada bilood waxay isku hayeen dhul daaqsimeed bay isku hayeen dhulkii dowladda etoobiya maxay ka yeeshay labada dhinacana maxay ka kala yeen cuqaashu ashitana ka qayb galaan shirka ama dhinaca burtlanaate ama dhinaca kalaberahaate maxaa dhulkii laga soo qaaday laisku hayay dhulkii waa laga heshiiyey oo waxaa la sameeyey labada dhinac dhinaca burtile waxaa laga soo qaaday meesha la yidhaahdo muxuu ahaa saddex saddex degmaa laga soo qaaday oo isku xiga oo kacley meesha la yidhaahdo muxuu ahaa maygaagle iyo meesha la yidhahdo caris dhinaca kalena waxaa laga soo qaaday qoriley cadaada iyo bumburka labada intaa udhaxaysa oo xawaaley sideed iyo toban kilomitar ah waxaa la yidhi laysuma dhaafi karo qorana xaggaa uma kama qodan karto qorana xaggaa wax kama soo qodan karto qor waliba xaggeeday usii buki kartaa oo dib bay uduki kartaa marka qoladii ku xadgudubta waxaa la saaray ganaax ganaaxaasi muxuu yahay waxaa weeye ganaax ee muxuu ahaa konton kun oo oo bil ah yaa la saaray qoladii ku xadgudubta iyo meeshoo laga duugo qoladii magtaa bixi weyda ama dembi kala samaysan iyadana waxaa lagu ganaax baa la saaray oo midkii uu yahay laba boqol oo halaad iyo boqol kun oo bir oo ganaaxa qoladii ciidda mada shelby labada bilood ka mida miyaa aan mudan axmed cabdi xaafide haa qoladii dee gasha dembi dambe oo labada qola ka mid ah an an waxaan ognahay an axmed in heshiiskani inta badan en labadan bilood heshiisyo badan en ay dhaceen adigu inta badan heshiisyadaasi waa la socotay maxaa la is odhan karaa axmed cabdi xaafidow oo dadka ku dhegaysanaya en ay nuxur u noqon karaa heshiiskan muxuu kaga dan heshiisyadii hore lasoo maray qalinka lagu duugay maxaa isleedahay bay kaga duwan yihiin waxay kaga duwan yihiin muxuu ahaa heshiisyadii hore siyaasad baa ku dheexnayd oo ku dhex jirtay siyaasadaasaana burburin jirtay laakiin hadda siyaasadii waa ka maran tahay siyaasiyiinna kama soo qeyb gelin marka adiga laga reebo muxuu ahaa dowladda etoobiyana dhexdhexaad bay ahayd iyaduna waxay go-aan qaadatay ciddii xadkaan ku gudubtay ama heshiiska qaadan weyda inay tallaabo sharciya ka qaado axmed haddii aan xadkan dib ugu noqono xoolo dadka xoolay labada beelood xoolay dhaqdaan xoolaha ma loo ogolyahay xaladka inay isu gudbaan oo daaq daaq dhinaca daaq ma la isu ogolyahay mase waxaa la yidhi neef adigu saxaa ka gudbinba maya daaqa waa la wadaagaa daaqa waa la wadaagaa lakala celin maayo daaqa lama kala celinayo laakiin waxaa la yidhi bal horta inta magta aynu bixinayno yaa la isku dhex darsamina hala kala joogo intaasu baa la la xeelay laakiin daaqa waa abaartaasaa dadku muxuu aha roobkaasay raacaan meeshii ay ka dacdo de waa la wada aadaya meel kastaba ahaatee An- haddaan su-aal kale ku weydiiyo dad badan ba hadda waxay leeyihiin heshiiskan maadaama uu ismadii labada beelood ay ka maqan yihiin waxa nuxura ma samaynayo sidii kii hore oo kaloon buu noqonaya eedeynta inta lag iminka soo baxasay derbadey la saddex marayo maxaad kaga jawaabaysaa eedeyntaas waxba kama jiraan heshiiska waa la qaatay waana lagu qancay dowladdii dhulka lahayd ee dhulka madaxda u ahayd ee ee muxuu ahaa etoobiyana awel meesha way ka maqneen hadda way joogaan ciidamay keeneen muxuu ahaa deegaanay ka samaysanayeen stationay samaysanayaan dhulkii bay soo degayaan marka ciddii kor qaada iyagaaba dee muxuu ahaa arkaya En- inta badan en, beesha gobolka sool en- en- aan idhaahda deegaanka kalabayr baa en- en, la yidhaahdaa en, iyaga tuurtuurka bilaaba en, beeshaadu en, arrinta maadaama adigu aad odan yahay xaajina ay hawshiina ku dhex jirtay marka isdhex gasheen dareenka dhinacan wadaad qaateen axmed waa sidee aad iyo aad baa loo qaatay de nin xumi waa iska jiraa meel kastaba dhinacka nin xumi waa jira oo iska iska tooqaya laakiin heshiiska waa la qaatay waana lagu soconaya En, axmed maaha markii u horreysay heshiisya noocan aad ka qayb gasho en, heshiiskii en, hadda ka hor beelihii dhawaan en, ku dagaalami jiray buu hoodle ilaa sanadii labada kun iyo lixdii baad ahayd baad ka qayb qaadatanad hadda joogtay en, adiga rajadaadu iminka ma dhinaca nabadeynta ayaad u beedhay mase dhinaca siyaasaddana weli miiskaa saaran tahay Ma, dee horta sideedaba ninku hadduu mar siyaasad galo siduu uga baxo waa adag tahay laakiin hadda anigu nabadayntaasaa wadaa oo aan muxuu ahaa ee, beelaha inaan nabadeeyaan ku hawl jiraa En, axmed cabdi xaabside en, su-aasha kale shabakada wararka ee cagdadka ma kuweydiinaysaa waxay tahay en, heshiiskan en, inta badan marka gudaha laga soo tago dad badan oo dibadda joogay baa heshiiskan labadan beelood en, ama dagaaladanba si weyn la socday marka iyaga maxaad u sheegaysaa iminka waxaan u sheegayaa eh, dadka dibadda jooga dadkan walaalaha ah ee dhulka wada degan ee deris wanaagga ah ee xididka ah ee xigaalka ah nabadeynta aanu u samaynay waxa weeye wax lagu farxo waxaan qolooyinka dibadaha waxaan u sheegayaa inay arrintaas eh, soo taageeraan oo muxuu ahaa soo habaliyayaan oo wixii ay ka qaban karaan ba ay ka qabtaan maxaa yeelay muddo afar sano ah yaa dagaalkaasi socday ilaa afartan iyo siyaado qofna waa ku dhimatay haddeerna eh, si wanaagsan bay u heshiiyeen oo muxuu ahaa eh, ay arrintaa uga heshiiyeen marka maanta eh, dadkaas eh, cid kale ma leh ehel kale ma leh iyaga isu ehelaa iyagaa wada daaqa iyagaa baadida kala ceshada iyagaa xoolaha wada doonta iyagaa biyaha kala caba haddii colaadaas aan la soo afjarin qolo waliba dhan bay u baaba'aysaa oo u ururaysaa oo aanay xoolaheedii iyo de- dooran karayn oo biyihii kala cabi karayn marka waxaan leeyahay waxa dibad dadka dibadka dibada dibadda jooga inay arrintaas u taageeraan baan ka codsaynaa ay kuna hambalyeeyaan kuna garab galaana